magaalada baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed ayaa xilligan waxaa laga dareemayaa jawi olole doorasho oo ay wadaan dhalinyaro kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya cajiib sheekh cabdiraxmaan mursal waxa uu ka mid yahay dhalinyarada u taagan qabashada xilka xildhibaannimo ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya wuxuuna maanta fikirkiisa ku aadan arrimahaas usoo bandhigay beesha uu kasoo jeedo
arrinta koowaad waa waxbarashada waxaan dareemayaa mudanayaal iyo marwooyin culayska ay waalidiinteenna iyo carruurtoodu waxbarashada dhigta ka haysata waxbarashada ama waxbarasho la'aanta sida waalidiinta aysan u awoodin inay carruurtooda u helin waxbarasho dibadeed oo taya leh iyo sida ay carruurteennu uga habuun qabaan waxbarasho dibadeed haddaba waxaa ii qorshaysan mudanayaal iyo marwooyin waxbarashada waa inaan u raadiyo dhallinteenna u hamuun qabto waxbarasho dibadeed deeq waxbarasho ama aan aanan hunguriyeyn deeqda waxbarasho ee dowladda federaalka laga helo waxaa maragmadoonto ama xaqiiqo ah sanad kasta in la helo towsanis oo arday ah malaayiin arday ah oo scholarship ah laakiin unfortunately aan deegaanadeenna soo gaarin marka ma noqon doono ma noqon doono mid dib ugu laabta ama iibsada deeqaha waxbarashada ee masaakiinta iyo agoonta iyo danyarta loogu talagalay waa bini aadam saraakiisheenna sharafta leh iyaga la'aantood meeshaan maana joogneen halgamayaasha har iyo habeen taagan annagu markaan guryaheenna jiifno ayagu dhaxanta iyo bannaanka taagan aad iyo aad baad umahadsantihiin ilaahay idinla jiro saraakiisha iyo ciidamada qalabka sida hadalkayga waan soo gabagabaynayaa mudanayaal iyo marmooyin waxaan haddii ilaahay raalli ka noqdo sidoo kale aan rabaa inaan si dhab ah aan u hirgeliyo ama aan u raadiyo ciidamadeenna sharafta leh inaan u keeno garaado iyo dallacsiin iyo xuquuqdooda insha allahu tacaala
qaar ka mid ah waxgaradka beesha ayaa goobta ka hadlay misna si weyn u soo dhoweeyey
lan qaraabo ee sheegda u musharaxnimadiis jiiryaal ay baskashooriyaanew eedan faraxsane ha ka dhawaayaana lan koomadu male lan walbada haataw ini listijaabiyoon wala diidow male helkana meertuu shaqsi male wareegtuu waan islileyanta hatanta fadhiido islale lanba tookadiisa la qobdo kore hoba calafkaa ilaahay ka weela una garabkaayeena weli kalenaan jiib wakti faylaaka toosidii weli la fada isbedel isbedelka weli laka tilmaamay dabeel kolley eedii eed aan ka faraxsan inaad musharaxnimada sheegata ilaahaykii dalshay diintiisa dadee anfac ilaahaykii weela tolkana waleen lahaa in isbedel la hela walmeelika jarow
isku soo aadiyey mise ku soo beegmay xilligaa u baahneen cajiib sheekh cabdiraxmaan waxaa u sheegaynaa in dalka uu u baahan yahay in deegaanka u baahan yahay in dadkan ay u baahan yihiin
qofka markaa dooranaysidna dabcan waxaa la yidhaahdaa dee waa inaad ogaataa meesha kasoo jooga waxaa soomaalida waxay tidhahdaa ushaada meel aad taqaanid u dhiiba si hadhowdii oga qaadato marka waxaan leenahay cajiib sheekh cabdiraxmaan mursal walaala macaani soo dhawow
mayd hadna waaye walaalkay cajiib sheekh cabdiraxmaan mursal mar koowaad iyo mar lamaad iyo mar saddexaad hadna waa walahe walaalkay mayna eedanka faraxsana inaysiin hadhow waaytan saas oo kale inta badan beelaha soomaaliyeed ayaa xilligan ku mashquulsan xulashada shakhsiyada mateli lahaa baarlamaanka soo socda maxamed doofteer jito raadiyo markabley baydhabo